kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada innaga oo kusoo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa in bulshadu ay ku aaminto inaad arday macalin u noqon karto oda waxbari karto ayadana waxay ahayd culays kale caqabada intee la eg ayay wajahayaan barayaasha aragga naafada ka ah ee wax ka dhiga xarumaha waxbarasho ee dalka ma jiraan kuwo laga gudbayay inta welise taagan ee xalka u baahan maxay yihiin weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa barnaamijka uu marti ku yahay maxamed axmed maxamuud oo muddo ku dhow soddon sanno ku guda jira shaqada barnaamijku waxaa idiin soo saartay halkana idinkaga tabinaysa anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina waa uu inoo farsameynayaa iyo soo dhowaada saaxiibayaal hagag inkasta oo xirfadda baranimo tahay mid ka mid ah kuwa ugu qadarinta badan bulshada dhexdeeda haddana tirada ku shaqaysataa waa ay yar tahay marka loo barbardhigo baahida waxbarista dhallaanka ee maanta ka taagan caalamka siddeed sano kadib hay-adda dhaqanka santifiga iyo waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobe ee unesco waxay saadaalinaysaa in dunidu u baahnaan doonto ku dhowaad sagaal iyo lixdan milyan oo macalimiin ah oo wax ka dhiga dugsiyada bixiya waxbarashada aasaasiga ah sida uu sheegayo bangiga adduunka baahidan waxaa si xoog ah looga dareemi doonaa dalalka saxaraha ka hooseeya ee afrika ee aan ku jirno halkaasi oo markii horeba baruhu la daalaadhacayay tababaryari fasalada buuxdhaafka ah buugaagta cashirada laga dhigo oo yar agabka fududeeya waxbarista oo meesha ka maqan iyo xaalada kale qaar ka mid ah barayaasha u taagan badbaadinta jiilka soomaaliyeed ee wax ka dhiga dugsiyada ku yaala muqdisho waa macalimiin aragga naafo ka ah kuwaasi oo waxbarta arday la baahi ah iyo in kale oo arag qaba xilli ay adag tahay in baruhu si fudud ku gaaro dugsiga ayay u taagnaayeen waxbarista dhallaankeenna marka laga yimaado caqabadaha ay kala siman yihiin barayaasha kale waxaa jira in kale oo iyaga u gaar ah haddaba maxaa ka mid ah ma jiraan caqabado laga gudbay kuwa taagan oo u baahan in laga tallaabana maxaa ka mid ah rajo intee la eg ayaa laga qabi karaa shaqada baranimo ee dalka weydiimahan iyo kuwo kale ayaan hordhignay maxamed axmed maxamuud oo muddo ku dhow soddon sano ku guda jira shaqada baranimo ahna madaxa barayaasha dugsiga alnuur oo u gaar ah ardayda aragga naafada ka ah soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey bilowga shaqadiisa baranimo xaalka sida uu ahaa iyo caqabadihii ugu horreeyey ee uu la kulmo wallaahi caqabaddu waa badnayd horta tan hore waxay ahayd mid aniga aan tadhawuc ahaayo xagga diintan un dadka bari jira oo kutubtaan aqri jiray laakiin tii dambe oo nidaamiga ahayd oo arday haddana dad arag la markaan macalin u noqday caqabadihiina qabtay wuxuu ahaa dalka oonan nagi ahaynba saad sheegtayba sababto waxay tahay laba kun iyo shantii bishii julaay koo iyo labaatankeeda iskuulka furnay laba kun iyo lixdii bishii februarina muqdisho dagaala ka bilowday sidaan ognahay dagaalkaas waana saameeyey ardaydii iyo daraasadii inay isla socon weydaa wayna qabatay kadib haddee dalku dagaallo kaliya xoog badanuu sii galayoo waxa waaye dagaaladaasu aaday noo saameeyeenoo ardadii iyo mustaqbalkii aan markii hore ka lahayn iyo jadwalkii noo deganaa oo xataa naga burburay wayna saamaysay laba waxaa kaloo na saamaysay in annaga macalimiin ahaan markii hore haddii qaarkeen mishaar heli jiro xitaa aan markii dambe ku shaqayno food for work wax loo yaqaano cunto shaqa ku bedelasho maamulkeena kheyr allaha siiye yaa markii mishaarkii la waayey wuxuu yidhi mishaar haddii la waayey waa inaan wejigeenna gadno marka sidaas darteed in macalimiintii loo helo iyo shaqaalihii waardiyihii food for work wax la yidhaahdo marka caqabaadka aniga keliyaha ima wajahine shaqada dhani wajahday
macalimiina ahaydeen dabcanna deegaanka uu dugsiga ku yaalo deegaano kaleeto oo masaafo u jira ayaa ka imaaneyseen sidee baad iskoolka ku tegi jirteen caqabadihii tegitaanka aada la kulmi jirteenna maxaa ka mid ah labaan u kala qaadayaa kow marka iskuulkeenna uu ku yaalay muqdisho dhexdeeda waxaa weeye iskuulka markaas ama ha ama ha waxaa waaye caqabad ha jirto ama yay jirin iskuulka waa soo gaari jirnay oo caqabadaha noogu badnaa waxay ahayd oo aan la kulmi jirnay marmarka qaaroo wadooyinku ay xirmaan ugu yaraantii waxa ugu yaraan aan la kulmi jirnay waxay ahayd wadooyinkii oo xirmo marmarka qaarna haddee dagaallo iyo qaraxyaa iska jirayoo adigoo fasalkii ku jiraa laga yaabaa in qarax inta dhaco haddaaya nabadaad kusoo gashay aad ha dhowto sidaad ku bixi lahayd aad ka fakerto ardaygii saad gurigiisa ku geyn lahaydna aad ka fakerto marka culaysyadu dhinacyadaas un dad weynaha dhibkay qabaan ma ogi dhib annaga kaleeto gaaran maanan qabin hadda markay noqoto hadda waa fogaanay ka alnuur ahaan waa fogaanay oo daarasalaamaan degnay hadda waxa waaye ayadana ma caqabad li'in walow basaska hadda aan raacno markii hore annagaa imaan jirnay macallimiinteenna laakiin hadda basaskaan raacnaa oo ardada lagu qaado haddana markii jidxir dhaco jidxirka waa la kulannaa haddii aan waa aragii allaa ihi nalaku qadarininoo dalka oo dhan maalinkaas uu xiran yahay xirmaanta waa dareennaa haddii laakiin nalaku qadariyo waa arag laayihiin oo aan markaas gudubno way dhacdaa marmar xilliga iskoolka ee la bilaabayay ee aada macalimiinta ka noqonayseen waxbarashadii ardayda iyo bilowgii caqabad ma kala kulanteen inaa ardayda waxbartaan
ha caqabad waa jirtay oo weliba caqabaddu ma yarayn sababto waxay ahayd caqabadda kow inaad arday hesho ayaa horta ood waalidkiis ka dhaadhiciso ardaygan waxbaan kuu baraaya weliba lacag kaama rabo yaa wax culus ahayd labo in macnaha bulshadu ay ku aaminto inaad arday macallin u noqon karto oda wax bari karto ayadana waxay ahayd culays kale marka labadiiba ilaahay mahadiisa ilaahay waa naga soo gudbiyey ilaa iyo haddeerna waxaan ogahay in muqdisho arday dad arag la lagu hayo oo aanan weli iskuulaad la geynin ayadana aan un ku jirno mar walbaba ka dhaadhicin iyo waalidka in laga soo baryo sababtoo ah ardayga waxaan dhahnaa annaga waxbaan kuu baraynaa lacag kaama rabno waan kuu keenaynaa cunugaaga waa kaa qaadaynaa waana kuu keenaynaa marka cunugii ayadoo sidii aad u ballan qaadaysa waalidkii iyousan haddana waalidkii marka hore qanaaco qabin laakiin marka uu hadhowta ardaygiisii oo horumar gaaray oo dadkii la qabsaday oo xataa ardayga marka hore bulshaawi ma ahayn ardaygii oo bulshaawiya xataa oo dadkii gurigii familkii wax la wanaagsaa markau arka xataa waalidkiyaa kuu mahad celinaa ku dhahaaya war cunugaan markii hore qolkaasuu iiga jiri jiray hadda inuu gurigii xataa arda ilmihii la dhashay wax la qabsado yaad xataa ii barteenuu ku leeyahy intaada waxbarashadii kaleeto iyo horumarkii kale la gaarin uuba kugu mahad celinayaa uu ku leeyahay inuu bulshadii ii dhex galay yaan kaaga mahad celinaa macallin waalid badanaana aan kala kulannayoo alxamdulilah arrintaas waa jirtaa midda kale waalidku marka hore cunuga waxawaa indhaha qaba siduu xoogga u saaraayo cunugan xoogga u saari maayo ilaa aad ku qasabto tidhaahdo war waalidow aniga haddaan fasalkii ka soo dhisay adiga iga kontarool inuu wax baranayo inuu waxbarashadii ku fiican yahay inuu hamigiisa adiga kontarool ilaa aad ku qasabto waalidkii isma xil saarayo marmarka qaar
marka la fiiriyo macalin wax dhigaaya badanaa waxaa jira bugaag ay macalimiintu wax ka dhigaan oo ardayda cashiradooda uga soo diyaariyaan marka aan fiirinana far gaar ah iyo bugaag gaar ah ayay u baahan yihiin ardayda naafada ka ah aragga iyo xitaa macalimiintiinan wax baraayo marka caqabadihii aad la kulanteen ma ka mid ahayd helidda bugaagtaas idin gaar horta bugaagta noo gaarka ah caqabad way tahay way ahayd wayna tahay hadda way way taagantah oo lama helo sidaas darteed annaga manaahijta dalka laga dhigo yaan ardayga u dhignaa nasiib wanaag laakiin ilaah wuxuu noogu galladaystay oon ilaah oga mahad celinaynaa inuu iskuulka siiyey macallimiin manhajkii taqaana soo koobi karta dadka araggala ah sidii wax loo bari lahaa taqaana marka sidaasi darteed ardayga kama welwel qabno in manhajkii manhaj la-aan inay ku dhacdo kama welwel qabno midda kale annaga manhajka waa u fariisanaa wixii cilalahoo jiraa waa fiirinaa manhajka ardayga ku habboonoo u taya badan aan fiirinaa ardayga xataa manhajka fudud ma fiirine manhajka adagoo ardaygan maskaxdiisa si fiican u geli karo oo exercisyo badan looga heli karo oo aqoon badan looga heli karaan un xooga saarnaaye annaga macnaha waxyaabaha jilicsan xooga ma saarno haddana hadda dowladdiyaa manhaj dejisayo waxaa lagu khasbanaaday manhajkii dowladda in la raaco caqabadaha ay macalimiinta si guud ama dugsiyo waxa ka dhigaan ama jaamacada waxa ka dhigaan haysata waxaa ka mid ah inkastoo ay u badan yihiin kuwa dugsiyada wax ka dhiga tababar la-aanta dalka oo aan lahayn macad soo saara macalimiin iyagana arday soo saara marka caqabadaas ma la qabtaan macalimiinta kale haddii aada la qabtaanna sidee idiin taabata horta nasiib wanaag annaga ka alnuur ahaan wuxuu xoogga saaraa in macalinka sanadle uu tababar u helo sababto waxay tahay annaga waajibay tahayba in sanadle loo helo maxaa dhacay annaga arday arag la aan waxbarnaa tiknolojiyadii carsiga casriga ahayd inuu la socdo loo baahan yahay oo ardayga hadda ilaa waxbarashada tiknolojiyada u guuraysaaye in ardaygii uu la socdo loo baahanya marka macalinka sanad kasta alxamdulilaahi waa la tayeeyaa oo wixii baahiyahoo jiro waa la qiimeeyaa qiimayntaas inta la suubiyaa siminaarada lagu saleeyaa marka alxamdulilah nasiib wanaag taas ilaah waa nooga gargaaray annaga
bulshada waxaa adkaatay bilowgii inay kalsooni idinku qabaan oo waalidkiio kale caruurtiina idiin caruurtooda idin dhahaan wax noo soo bara iyo xitaa iyagii inay idin arkaan inaad arday waxbari kartaan hadda markaad fiiriso fahankii bulshada oo dhankiina wax uun ma iska bedelay markaad qiimayso alxamdulilah annagana bulshadii waa la qabsadanay iyagana way nala qabsadeen maxaa dhacay bulshada inay nala qabsadeen waxaan ku fahamnay annaga markii ardaydii aan soo saarnay ay horta dugsiyadii sare ee magaalada galeen dugsiyadii sare ee magaalada markay galeen foonfoorkoodii inay dowladdii arday annaga aan soo saarnay inay ku tixgelisay oo si gaara imtixaanadii looga qaaday oy wada baaseen oy maanta jaamacadihii markaan geynana naga aqbaleen alxamdulilah isbedel waa u aragnaa isbedel kaleetaan aragnaayoo ardadii annaga aan soo saarnay qaarkoodaa maanta iskuulaha dad arag le oo magaalada ka jira aa jira oy maamulna ka yihiin macalimiinna ka yihiin oo haddaad tidhahdo yaad u abtirsataa oo wax kusoo barayna alnuur iskuulaan ka imid ku dhahayoonan qarsanayninaa jira marka annaga faa'iide iyo isbedel kuwaasaa noogu filan
sama abuurayn bulshadu ma islaxato ixtiraamku
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m megahartis sidee baahida barayaraanta looga dareemay dugsiyada dalka maxaa keeni kara in dhalinta galaysa jaamacadaha ay badankood ka weecdaan doorashada kuliyadda macalinimada rajada la filan karo intee ayay la eg tahay weydiimahan ayuu bare maxamed axmed uga jawaabayaa qeybtan dambe ee waraysiga aan la yeeshay macalinimada hal fursad basay leedahay fursadaasoo ah inuu qofku u siyaado cilmi maxaa dhacay waxa waaye macalinkan cashar diyaarinoo maanta oo dhan ku mashquulsan yahay marka casharkii inuu abdhayt ka dhiga noqonayaa tusaale tirakoobyo hore maadada taarikh iyo juqraafiga oo kale markaad dhigaysid tirakoobyadii buugga waa hore ku qornaa waxaa laga yaabaa iyo tirakoobka hadda ay wadankaas aad ka sheekeynaysid ou yahay inuusan islahayn marka adiga abdhaydaad adigana noqonaysaa ardaygaagina abdhaydow noqonayaa marka faa'iidada ku jirta macalinimo waa taas midda kalena waxa kaloo fursad ah oo un ku jirtaa waa inaad sharaf ku yeelanaysidoo ardaygaagii markuu iskuulkii dhammeeyo berri hadduu waddo kaaga soo horbaxo inuu weji furan kugu salaamo meel kastow joogaba yaa dhacaysa laakiin fursado kaleeto oo aanan ka ahayn inuu cilmi kuu kordho iyo inaad ka kororsato sharaf fursado kaleeto hadda ku jira macalinimo ma arko ustaad maxamedow aan dib kuugu celiyo taariikhihii hore ee aa soo martay ee labadii kun iyo shantii waagi aad macalinimadii bilaabaysay iyo xiliyadii u dhow dhowaaba ma jiraan dhacdooyin aa xasuusato oo shaqadan kaa soo maray wallaahi dhacdooyinka haddee shaqadan dhacdooyinka labay u qeybsamaano dhacdooyin farxadeed iyo dhacdooyin naxdineed labadaba waa jiraan aniga dhacdooyin farxadeed waa iga soo mareenoo waxa waaye in macnaha horta dadku ay kalsooni ku siiyaanoo bulsho weyn inta kuu timaada arday adigoo iskuulkii xiraaya oo ardaydaadii imtixaankii ku qalin jabisay laguu yimid lagu soo booqday oo marti kuu timid waxa waaye oo ardaygaagii qadarin uu helo waxa way dhacdo weyn waay wayna soo martay waynana soo martaayoo alxamdu lilaahi sanad kasta ardayaa noo qalin jabiso markaas ayna soo noo qalin jabinayaan ardayga keliyaha ma faraxsanee macallinkii waxbaray iyo maamulkii ku dadaalana waa faraxsan yihiin dhacdooyinka kuwaas waa sheegi karaa laakiin dhacdooyin kaleetoo murugo maya ma garan karo
macalimiintiina qaarkood waxaa laga yaabaa inay jeclaystaan inay cilmiga kororsadaan oo hadba darajaday joogaan mooyaane tu kale ay baadigoobaan marka helitaanka jaamacadaha dalka ma idiin fudud yahay ama xitaa tan dibadda
kolleyba waxa waaye hadba macalinka baahidiisay ku xiran tahay hadka halka uu wax ka baranayana ku xiran tahay tusaale hadda annaga macalimiin waxaa noo joogta macalinna ahaa kadibna waxa waaye ayagoo education haysatay kadibna dhakhtarnimo jeclaysatay oo hadda dhakhtarada waa noo joogtaa marka iskuulka wuu ka saaciday in jaamacaddii dhakhtarnimada ay ka baranaysay macnaha kororsiimada ay u baahnayd in macnaha magaca iskuulka lagu tixgeliyo waa ay ka heshay haddana waa shaqaysaayoo dhakhtarnimadiina waa ku shaqaysaa macalinimadiina waa ku shaqaysaa marka sidaas darteed waxa waaye alxamdulilah haddii macalimiinta kaleeto ay nooga baahdaan inaan ka gacan siino dhinacaas iyo jaamacadaha kaleeto waxa waaye ugu yaraan haddaan wax kale u tari weyno xitaa fursaddii ay wax ku baran lahaayeen oy wax ku diyaarin lahaayeen waan siinaa xisaska waa ka yaraynaa si ardaygan oo si macalinkan uu firaaqo ugu helo inuu asagan wax siyaadsado ustaad marka loo fiiriyo ardayda sanadkan jaamacadaha bilaabaysa ama ee kuwii horay u bilaabay si guudba dhalinta dugsiyada kasoo qalinjibisa kuma badna barashada macalinimada marka taa bal haddaad qiimaysay maxaan dhihi karnaa kow iyo laba way keeneen inay ku yaraadaan doorashada xirfadaas waa sax waa taas waa sax waa wax jira inaanan macalinimada la gelin waa jirtaa ciladana wax kale ma aha waxaa ugu wacan ardayga marka uu jaamacadda dooranaya wuxuu doortaa wuxuu hadhowta hay-ad ugu shaqayn karo ama uu xafiis ku fadhiisan karo ee ma doorto wax uu hadhowto waqti inta geliyo macnaha hadal iyo oga baahan ma geliyo sidaas darteed xirfadda macalinimadu way sii yaraanaysaa jaamacadaha ku yaraanaysaa maado laba maado oo la yidhahdo taariikh iyo juqraafina qadkaba way ka bixi rabaanba taariikhda macalimiintii baranaya qadka waa ka bixi rabaan hadda dadka dhigana waa dad hore u dhigtay iyo dad xoogsi ah ma ahane oo aanan hadda manhajka oo kaleeto waxyaabaha ka khaldan iyo waxyaabaha ka dhiman macalinka waxaa laga rabaa hadduu maadadii soo bartay inuu si fiican isaga sixi karo oo toosin karo laakiin hadduusan hadda macalinka professional u ahayn maadadii waxa waaye sida loo qoray unba un u dhigaaya marka sidaas darteed maadooyinkaas labada ah horta qadka waa ka bixi rabaan intay dhegaysanaysana waxaan jeclaan lahaa in fiiro gaara loo yeesho maadooyinkaas si loo bartana in la dhiirigeliyo midda kalena haddee jaamacadaaba jiraba minxo ku bixinaaya maadooyinka ku saabsan macalinimada oo hadday haddii la dhiganaayo ha la dhigto minxaan ku bixinaynaya la yidhaahdaa haddana dadku ma ajiibaan ujeeddadana waantaan sheegay oo ah dadku inay jecel yihiin intay shaqo iyo daal ku jiri lahaayeen inay xafiis fadhiistaan ay ka jecel yihiin dadkao dhanna xafiis ma wada fadhiisan karaan laakiin waxaa fiican in macalinimada loo soo noqdo wadamada qaarna macalinimada si loo tixgeliyo lacagaaba lagu siiya ardayga macalinimada baranaya lacagaa lagu siiyaa laakiin haddee annaga dowladeenna waa iska sabool waxba ma haysato marka ardaygana lacag lama siin karo haddee ardayga haddaan lacag lagu siinayninna ma aha inuu yidhaahdo macnaha macalinimo ma baranaayo inuu yidhaahdo ma ahane waa inuu naftiisa u huro inuu waxbarashada ka shaqeeyo
ku yaraanshiyahaas macalimiin dhiig cusub ah oo shaqadii imaanaya iyo xaaladaha guud ee macalimiinta ku shaqeeyaan markaad fiirisid maadaama aad madax u tahay barayaasha dugsiga alnuur wax ka dhiga filashadaada maxay noqon doontaa tusaale shanta sano iyo lixda sano soo socoto xirfadda macalinimada filasho nooceeya ayaa laga saadaalin karaa horta waxaan ku hayaa macalinimada xirfadda keliyaoo hadda la heli karo waa iyada ama ardaygu jaamacadda ha uga soo baxo public relations ama dhaqaale ha barto ama wuxuu doonoo kale ha bartee waxa waaye maadada keliyahoo hadda la helo ama shaqada keliyahoo hadda la helo waa iyada marka sidaas darteed filashadayda aniga waa boqolkiiba konton konton horta maadada shaqada waa la raadin doonaa oo macalinimada arday kasta wuu raadin doonaa laakiin ma ahaan doono ardayga raadinaya ismalihi arday macalinimo professional ah yaa raadin doona shaqadaas ismalihi wax badan hadda ardada professionalka ahoo macalinimada kusoo baxayna hadda nasiib wanaag waa la jecelyaho waa la raadiyaayo haddii tusaale ardada scientifiga ah oo kale physics iyo xisaabta ama chemistrygiiyo biologyga ardada kusoo baxay oo macalinimada soo bartay iskuulaadka qiimay ka leeyihiin lacagaha ugu badanna ayakaa qaata marka sidaas darteed waxaan dhihi lahaa macalinimada dadka ha bartaan waxa waaye hadhowta iyadaa qiimo leh iyadaana qadarin leh hadhowta shaqada loo soo noqon doonana waa iyada sidaas darteed xafiis qof walba ma fadhiisanaayo macalinimo ha la ii raadiyo way imaan doontaa adigoo public relationis ah markaasaad maadadii laguu dhiibay aada waxayd saxaysi waxaad khaldayso ay isku jin noqon doonaan oo ardaygii aad bari doontaa cilmi khaldan marka waxaad rabaa si aad macallin u noqoto professional ah oo iska sixi kara wixiisa inaad maadada aad dhigi doonto inaad kusii takhasustaa fiican adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsataa
wuu mahadsan yahay ustaad maxamed axmed maxamuud madaxa macalimiinta dugsiga alnuur ee dadka aragga naafada ka ah u gaar ah guud ahaan waa nag intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkana idinkaga tebinaya anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina wuu inoo farsameynayay kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
intaad ambalayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga